soomaalida ku nool dalkan kanada waxay ka mid yihiin bulshooyinka kale oo qaarkood la nool cudurrada dhimirka iyo walbahaarka laakiin dad badan waxay aaminsan yihiin in soomaalidu ay qarsadaan cudurradan ilaa ay gaaraan xaalad daran dhalinyaro aqoon-yahano ah oo ku nool magaaladan toronto ayaa bilaabay baaritaan iyo wacyigelin la xiriirta sidii soomaalida loo fahansiin lahaa muhiimadda uu leeyahay ka hortagga cudurrada dhimirka iyo walbahaarka hoodo samatar oo ah aasaasaha mashruuca biganto hiil ama bilaabidda bogsashada islamarkaana sanadkii saddexaad ka diyaarinaysa tacliinta sare ee b h d ga jaamacadda toronto ku dhowaad saddex iyo toban sanana kasoo shaqaysay maareynta masiibooyinka iyo cudurrada la xiriira dhimirka iyo walbahaarka oo kaashanaysa dhalinyaro kale oo aqoon-yahano ah ayaan marka hore weydiiyey wacyigelinta ay wadaan ee la xiriirta cudurrada dhimirka barnaamijkan waxaa la yidhahdaa biginty hill maadaama oo maxay ahayd ayna jirin meel oo annaga ee soomaali ahaan aan ka hadli karno sidee mental illnessku noo dhibaateeyo markaa soomaalidaan u sameeyey dadka inta badanaan la shaqeeyo waxa weeyaan dad aada u fakara iyo aada u warwara marka dadkani waxa weeyaan dad oo doonaya inay isdilaan xal buu la-yahay wuxuu u baahan yahay qof uu la xiriiro uu la hadlo uu la sheekaysto markay xal waayaan inta badan intay nala soo hadlaan bay yidhaahdaan ino maanta wakhtigaas iyo wakhtigaasaan isdilaynaa soomaalidu ma ku jiraan dadka idinla soo xiriiray dhibaatooyinkan inta badan soomaali ma access gareeyaan crisis ma soo wacaan in telephone lineska marka keliya la arko soomaali waa markay cusbitaalka tagaan ama markii booliiska ay wacaan oo guryahooda la yimaado laakiin inta badan wax prevention la yidhaahdo ma naqaano ka hortag waxaa jirta in soomaalida qaar sheegista cudurrada qaar ee ay qabaan ay la tahay mid ceeba aamine cusmaan waxay shahaadada mastarka ka samaysay jaamacadda toronto iyadoo baratay waxbarashada dadka waaweyn iyo horumarinta bulshada sidoo kale waxay in muddo ah kasoo shaqaysay arrimaha la xiriira dhimirka waxaan weydiiyey waxaa dadka soomaalida u diiday inay la soo bannaan baxaan cudurka haya oo ay la wadaagaan dadka wax ka qaban kara koo waxaa keenaa waxay tahay aamin darada soomaalida isma aaminayaan yacni qofka aniga qofkii soomaaliga haddaan arko aan dhahayo qofkan waa qof soomaali ah aan caawiyo qofkiina wuu kaa carara wuxuu ku leeyahay qofkan warkaygu bannaanka geynaya waxaynan ogeyn waxay tahay ama way ogyihiin inaan aaminsanayn waxay tahay anii adiga waxay naga dhexay confidentiality inay tahay qof bannaanka ogaan kar malaa yacni soomaali ahaan guud ahaan haddii la dhaho qofkan wuu jiran yahayba maba rababa inuu sheegaba qofkan inuu jiran yahay waa stigma dad badan waxaa arkaysa suicide isku subiyo ama isdilo ama isku xabadayo waxaana keenaa waa preventionkii aan lahayn cabdulaahi aadan wuxuu jaamacadda toronto ka dhigtaa darajada masterka isagoo ku takhasusaya arrimaha bulshada iyo caafimaadka maskaxda wuxuu rumaysan yahay in soomaalidu aysan aaminsanayn in qofka isagoo qaba cudurrada dhimirka haddana uu shaqaysan karo haddii uu sameeyo la tashi ka hor inta xaaladdu aysan faraha ka bixin laba qaab keliya ayaan u naqaanaa waa lida macnaa qofki inuu fiyow yahay ama inuu waalan yahay labadaas category keliya soomaalida taqaanaa dadkaan la noolnahay hadda annaga waxay yaqaanaan qofka inuu dhibaato maskaxeed qabi karo haddana uu functiona uu shaqaysan karo kale macnaa uu raadsan karo support arrinta kulena taabtacaan raba marka waxay tahay soomaalida marka xunuunaan imaadaan maxay sameeyaan qaab ay isticmaalaana jirta waa qaabka cilaajka la dhaho qofka soomaaliga oo maarkin markii ay noqoto inuu xanuunsado ama uu dareemo isku buuq oo kale masaajku tagaa waana wax fiican in diinta iyo qur-aanka la isticmaalo laakiin dadk kaas keliya xalki ma aha waa in la raadsadaa maaragta masaajidada kale inay bilaabaan dhahaan annaga qaybtan baa xallin karnaa laakiin waxaad u baahan tihiin inaad professional raadsataan oo kale soomaalida qurbaha gaar ahaan dalalka maraykanka kanada iyo ingiriiska waxaa inta badan kasoo yeerta dhalinyaro soomaali ah oo isdilay ama la dilay qaarkood waxaa lala xiriiriyaa isticmaalka maandooriyaha haddaba arrintan wax xiriira mala leedahay cudurrada dhimirka waatan mar kale hooda samatar mental illnesskii markaa dhalinyaradeennu ma tegayaan dhakhtarada ma tegayaan social work psychiatrist psychotherapist ma tegayaan waxay sameynayaan dhalinyarada la mid ah bay u tegayan waxay leeyihin dhibaatadaasaana haysta waxaa la siinaya markaa waxa la yidhahdo marijuana marijuanaha waa temporary ma maanta haddaa ku bilowdid xashiishka xashiishka maanta haddaa bilowdid beri haddana waa u baahanaysaa in about two hours haddana waa u baahanaysaa marka waxaa wixii maarawaanada markay ku bilaabaan hadhowna hard drugs ayay tegayaan cocaine crack alcohol dawadii waxay noqotay drugs and alcohol haddaba xalku muxuu yahay si looga gudbo dhibaatooyinka haysta soomaalida ee la xiriira cudurrada dhimirka iyo walbahaarka waatan aamino cusmaan qof walba waa inuu xil isi saara anaka hooyooyinka special magaalada degan buildingaa degan tahay ciyaalkaas inaa ogaatid habriirsee tahay ma fiican tahay caafimaadkaaga inaa lala sheekaystay ilmaha anaga taasaa naga maqan bash hooyooyinka waa inay iskugu imaadaan oo ka shaqeeyaan danteena maxaa anaka dan noogu jirto halka ay aamine sheegtay ka sokow cabdulaahi wuxuu qabaa in tallaabooyin kale oo dhowra ay xal u noqon karaan arrimahan kow sida hadda ay hooda sheegtoo kale community markan education la sameeyo oo dadkii la wacyigeliyo oo loo qabto markan meelo iskugu yimaado midda kale saa hore u sheeko training in la siiyo dadka ka shaqeeya fieldigan annagoo kale ah in la baro utun in trauma taho kale urkutaaloo kale in dadkaas kale saas loo baro iyo in la sameeyo outreach intaan aanan inaan sheekaysanin oo intaan baxno dadka u tagno guryaha u tagno kale outreach u sameyno iyo midda kaleo ah research cilmi baaris lagu sameeya cudurada noo gaarka ah annaga dadka qaba cudurrada maskaxda ayaa kusoo badanaya soomaalida sida xilli sii horreysay ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee loo soo gaabiyo w h o walow kuwa ku nool gudaha dalka aysan haysan adeegyo caafimaad oo ku filan haddana kuwa ku nool qurbaha ayaa la tilmaamaa in sidii la rabay aysan uga faa'iidaysan adeegyada ay haystaan xuseen nur xaaji v o a toronto